xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa mooshin ku saabsan xaaladda xanuunka covid nteenka ee somalilan horgeeyay shirguddoonka haddaba wariyaha v o eda hargeyso khadar maxamed cakulle ayaa ka wareystay arrintan xildhibaan cabdulqaadir jaamac xaamud oo isagu akhriyey mooshinka kana mid ah mudanayaal soo gudbiyey mooshinkaasi muxuu ahaa bal mooshinka dhegeystayaasha u faahfaahe bismillahi raxmaan raxiim khadar cakuule aad baad umahadsan tahay alxamdulilah ilaahay baa mahadle arrintaas beryahanba golaha ka wada wuu ka wada warqabay xaaladda wuxuuna ka soo bilaabay xanuunkani oo ugu horreysay ceelaf weyn meesha la yidhaahdo cerigaabo laascaanood burco hargeysa oo hadda dad badan ay u jiifaan guryaha laakiin gobollada bariga dadku ma fahansana iyagoo aan farihii waxba gashan isisufgaran waayo dee waxaan gaadhin wixii baan gaadhin marka taasaan sababahaasaa keena inaanu mooshin keenno midda kale dadku sanadkan dadku doorashay u wada diyaar yihiin doorashaa lagu jahaysan yahay aniguna waxaanu nidhi doorashada waxa ka muhiimsan in dadka la salafgareeyo oo dadka la badbaadiyo doorashada wakhtiga ilaahay inoo qorayna waynu gelaynaa laakiin xanuunkan wax la qarin kara maaha inta mas-uula uu ku dhacay waa laogyahay maanta ay iigu naxdin badnayd oo cabdiqaadir ibraahim saalax jiif oo ahaa nin odaya oo aqoon-yahana oo dhakhaatiirta keenay caynabo oo mas-uulka ka ahaa amarjisi si amarjisi abuu ku dhintay hadda markaa talaagaduu ku jiraa waa la baarayaa inuu dhintay xanuunka hayen kale markaa sababahaasaa golahu u keeneen waxaynu dafiri karana maaha shuruudaha wasaaraddu aynoo tilmaantay ee tirada badan ee qiimaysan baanu ku soo jeedinay shalay in la dardargeliyo dalkana la ogaado anigu soo jeedintayda weliba waxaa ku jirta hadda ka hor aan ka hadlay in xaalad deg dega la geliyo maadaama wixii faraha ka baxeen innaguna aynaan dhaqaale badan oo inagu filan haysan dadkii kantarooli karin marka ilaahay baa kolley inoo hielin doona cabdiqaadir markaad eegto arrinta guddi baa jirta heer qarana oo madaxweyne ku-xeenka guddoomiye u yahay oo xanuunka covid nteen kal hore loo xil saaray guddidii sidii bay u dhisan tahay marka idinku xildhibaan ahaan ma wax gaaraad dareenteen oo aada ugu baaqaysaan in tallaabooyin maxayiraad baad dalban bal mooshinka nuxurkiisu muxuu yahay mooshinka nuxurkiisu wuxuu ahaa nuxurkiisu wuxuu ahaa annagu dee marka xaaladda si qiima la qiimayo ee saddexda golo qaran ka tashadaan baa go'aanka la qaadi karaa laakiin annagu waxaanu caddaynaynay inuu xanuunkani dalka ka jiro uu dalkiina ku baahayo xaalad deg degana ay jirto marka in dalkii la sayfgareeyo waa muhiim dadkana iyo bulshadana annagayna doorteen annagaana ka mas-uula marka wixii aanu hadba xal moodno waanu samaynaynaa insha allah marka adinku soo jeedintiinnii waxaa muuqanaysa xildhibaano kaloo golaha ka midi iyaguna inay ay ka soo hor jeedaan ama aanay ogolayn marka maxaa jira ma ma tallaabo siyaasadeedba khadar waa mahadsan tahay dadku aaraahda waa ku kala duwanaan karaan fikirkana xaq bay u leeyihiin qof walbi mooshinka shalay guddoomiyuhu wuu qabtay waa la akhriyey wixii laga qaban karana biraa laysugu imanaya guddoomiyaha laftiisii baa tacsi ku timi oo alla yarxamo aan aada uga xumahay oo aan u tacsiyadaynayo dimaashadii dhimatay allaha u naxariisto biidni illaahi kariim dadkuna saasay u dhindhimanayaan laysma oga marka annagu taana xaq baanu leenahay dadkuna annagayna doorteen inkastaan anigu haniyeeyey oo aanan musharax dambe ahayn haddana inaanu dadka badbaadino xaq baanu leenahay wixii jirana inaanu sheegno xaq baanu leenahay marka wasaaradda caafimaadku waxay ku baaqday in tallaabooyinkii hore loo dhigay ee cabirka ahaa la qaato dadku kala fogaadaan afka xidhaan meelaha la ysugu imanayo markay tahay dadku kala durkaan sidoo kale dugsiyadii waxaad ogtay wasaaradda waxbarashadu waxay ku soo celisay markii ugu horreysay taariikhda in soddon iyo shan arday kalaaska ay fadhiistaan iyadoo boqol arday fadhiyeen tiina labaatankii bishay dhaqan gashay marka maxaa idin muuqda idinka dheeraada aad baad u mahadsantay khadar waa la wada dadaalayaa nin walbina arrinka meeshuu joogo ka gelayaa hawlahana waa lasii kala leeyahay dadku golahan hadda wakhtigiisu inkastuu dhammaaday oo muddo yar oo koobani u hadhay haddana mas-uuliyaddu annagayna saaran tahay qodob dastuuri ah baa leh inta golahani inta golahani jiro oo waa dastuuri hadda golahan baa sii wadaya shaqada waa hay-adda keliya ee dastuurku u jidaya inay wadi karto ilaa doorashadu dhacdo marka cidna indhaha ka qarsamayno wixii jirana waan sheegaynaa xubnaha keenay waxaa ka mid ahaa aniga nacnac koox baanu ahayn nacnac nacnac dhegayso nacnac bannaankaasuu ka maray anigu bannaankaasaan ka maray laakiin adiguba indhahaagaa ku macaline hadalkanu isfahamku waa qaaliye hana igu celceline adigaba indhahaagaa ku macaline dareenka gal sabtina ogow waxa meesha ka jira dadka ku dhegaysanaya maxay tahay farriintaadu xildhibaan baad tahay gobolka sanaag baad ka soo baxday maxay tahay farriinta dadka ku dhegaysanaya soomaalida guud ahaan bismillahi raxmaan raxiim farriintaydu waxaa tahay waxaan ilaahay baa keenay wax la dafiri karo maaha lamana qarin karo ilaahay wuxuu keenay alxamdulilah baa la odhanayaa laakiin inaynu dadaallo kuntigiijiskii guddidu berigii hore gashay miisaaniyadda kala qaybisay dadku ku badbaaday dee tii baan rabnaa inay guddidii xitaa golaha waa looga yeedhay waa laga ilcaamiyey ilaa wasiirka ilaa sabt waa laga wada hadlayaa maantana golaha arrinku oo sii socon lahaa geeridaan nagu timi golaha oo guddoomiyaha ku timi waan ka tacsiideynayo baa dib u dhigtay berri waa laysu imanayaa goluhu go-aan buu soo saari doonaa waana laysku tashan doonaa cabdulqaadir jaamac xaamuud oo isagu ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo u warramayay waryahayaga qadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa